أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن بسم الله الرحمن الرحيم waa isniin lix iyo labaatanka jamaadul awal sannadka kun afar boqol afartan iyo toddoba hijriga kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka subaxnimo siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa qirayn kooxda riddada soomaaliya uu kusii xoogaystay musuq maasuqa dhanka kalena dalka uu sii gelaya burbur dhaqaalo oo aad u xooggan qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado kooxda riddada soomaaliya ayaa xaqiijisay in la jabsaday adeega nidaamka e fiisa ee dhowaana ay soo saartay kooxda riddada soomaaliya silibiyadda maraykanka iyo kuwa murtadiinta ayaa duqeyn arxandarro ah ka geystay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose malaaq cusub ayaa lagu caleema saaray kadib munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamiga ee hiiraan ayaa dowla diiniya u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee wilaayadaas xaflad lagu sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgadood
جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن waxaad wada dhegaysateen qodobadii ugu doorka roonaa warka subaxnimo idaacadda islaamiga andalus haatanna ku soo dhowaada warkaas oo dhammaystiran siyaasi ka tirsan murtadiinta ayaa qirayn kooxda riddada soomaaliya uu kusii xoogaystay musuq maasuqa dhanka kalena dalka uu sii gelaya burbur dhaqaalo oo aad u xooggan nuur cali warsame abuushayba ayaa warbixintan inoo haya murtad cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo ka mid ah siyaasiyiinta sida weyn u mucaaradsan kooxda gurgurte ayaa shir jiraayad oo uu ku qabtay saacadihii lasoo dhaafay magaalada caasimada ee muqdisho waxa uu kaga hadlay dhaqaale burburka dalka ka jira ee ay sababtay kooxda riddada iyo barakicinta lagu hayo shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho wuxuu sheegay in kooxda riddadu sannadkii hore soo xaraysay lacago baad ah oo ay canshuur ku sheegeen oo dhan afar boqol iyo siddeetan milyan oo dollar lacagahaasi ayuu tilmaamay in kooxda riddadu aysan wax adeeg ah ugu qaban shacabka balse ay u isticmaasho dano gaar ah isagoo tusaale u soo qaatay hooyo soomaaliyeed oo dhowaan ku horumushay mid ka mid ah cisbitaallada ay gacanta ku hayso kooxda uu hogaamiyo murtad xasan gurgurte wuxuu tilmaamay in kooxda riddadu ay dhulka gelisay dhaqaalihii waddanka ganacsatadii soomaaliyeed ayuu sheegay inay waddanka hantidooda kala baxeen markii ay arkeen dhaqaale burburka socda si gaar ah wuxuu u xusay in boobka dhulalka danta guud uu saamayn xoog leh ku yeeshay ganacsigii dhulka suuqaasina uu xirmay sababo ku aadan in suuqa ay soo galeen dhulal la boobay oo qiimo jaban lacago dhan afar bilyan oo dollar ayuu sheegay in ganacsatadu kala baxeen dalka si ay uga badbaadaan boobka dhaqaale ee socda waxaynan dadkaasi ku maalgashadeen lacagahooda buu yidhi waddamo dhaca afrika oo ay ka mid yihiin kenya kongo south sudan iyo zambiya sidaad la socotaan barakicintii dadka danyarta ah ee shacabka soomaaliyeed weli way socotaa dhowr bilood ka hor warbixin ka timid un-ka waxay sheegaysay kun oo qoys in la barakiciyey maanta waxay kor u dhaafayaan oo kun oo qoys in la barakiciyey barakicintaas waxay leedahay saameyn kala duwan laakiin maanta waxaan rabnaa xaraashka dhulka danta guud saameynta uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka inaan kor istaagno sidaad la socotaan dhulku wuxuu ka mid yahay meelaha ugu muhiimsan ay soomaali dadka soomaaliyeed hantidooda ay gashtaan dowladda iyo mas-uuliyiinta dowladda markay suuqa ku soo daayeen dhulkii dowladda laheyd oo waxaan laga reebin waxay keentay dhulkii inuu jabo oo meelihii la dhihi jira dhulalka brimeka ah oo meelaha magaalada ugu muhiimsan ku yaala iyo kuwii magaalada bannaankeeda ku yaala inay isku qiimo noqdaan qofkii shalay rahmad dhul ka taalay dhulka markuu jabo wuxuu ku jabay bangigii qofkiina lacagtii iskama bixi karo sababtoo a maalgashigiisii ma dhaqaaqayo bangiyadii lacagtii dhulka ay geliyeen kama soo cesho karaan dadkii dhulka gatayna dhulkii waa kor raqiisay oo waa kor jabay xaaladdaas marka waxay abuurtay in qadaaqii ganacsi ee suuqa dhulka oo dumo taas waxay sababaysaa marka in haddii hal sektar oo dhaqaalaha ka mid a ay dhibaato soo gaarto ama hal qayb oo ka mid ah qaybaha kaleo dhan way saamaynaysaa waxaa yaraatay awooddii waxgadashada waxay keentay marka dadkii kale hantida haystay inay hantidoodii la baxaan middaas waa midda keentay lacag ku dhow afar bilyan in dalka laga bixiyo oo dibaddiisa lagu maalgashto kenya congo sudan south sudan iyo sambiya lala aado soomaalidii lacagteedii ay la cararaan nidaamkii visa ee la jabsaday ayuu sheegay inay ku fashilantay kooxda uu hogaamiyo gurgurte waxuu tibaaxay in nidaamka markiisii horeba uu ahaa mid dano dhaqaale laga leeyahay oo loo xiray shirkadda madaxtooyadu leedahay oo lagu magacaabo embayer wuxuu tilmaamay in gurgurta uu u socdo muddo kororsi asagoo sheegay in aanan laga oggolaan doonin qorshahaasi nidaamkiisa doorasho ee halka dhinac ah ayuu sidoo kale weeraray isagoo ku tilmaamay in xisbiga gurgurta samaystay uu isku haysto doorashada gobolka banaadir iska badaa mid guud in la gaaro mahadsanid abuushayba qarax lala beegsaday murtadiinta ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado qarax xalay mujaahidiintu ay ka fuliyeen gudaha degmada baardheere ayaa lala eegtay guri ay ku sugnaayeen maleeshiyaadka riddada gaar ahaan kuwa sirdoonka nisa waxaana jira khasaare cadowga gaaray kooxda riddada ayaa xaqiijisay in la jabsaday adeega nidaamka ifiisa ee dhowaan ay soo saartay kooxda riddada soomaaliya marwaan maxamed ayaa warbixintan inoo haya hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha ee kooxda riddada soomaaliya ayaa bayaan ay soo saartay ku qirtay in la gabsaday nidaamka efiisa oo ahaa dalkugalay kooxda riddada soomaaliya ku soo rogtay dadka ka soo deganaya goroommada soomaaliya bayaan ka soo baxay kooxda riddada ayaa lagu sheegay in la gabsaday xogta dadkii qaatay dalkugalka efisa iyagoona sheegay in guddi loo saaray kuwaasi oo soo baaraya cidda ka dambeysay in la gabsado efisa kooxda riddada soomaaliya ayaa fadeexad kala kulantay kadib markii la jabsaday efisa taasoo ku qasabtay in muddo maalmo ah ay ka aamusaan arrintan warbixin dhowaan ka soo baxday dowladda maraykanka iyo ilo amni oo caalami ah ayaa xaqiijisay in nidaamka efisa ay samaysay kooxda riddada soomaaliya si buuxda loo jabsaday lana dhacay dhammaan xogta dad gaaraya ilaa soddon iyo shan kun afar boqol toddobiyo toban qof ee codsaday fiisahaasi arrintan ayaa keentay in ka badan lixdan khabiir oo sirdoon shisheeyaha ay isaga baxaan magaalada muqdisho kadib markii safaaradda maraykanka ee muqdisho ay sheegtay in kow iyo tobankii nofembar labada kun shan iyo labaatan la jabsaday nidaamka efisa ee kooxda riddada soomaaliya xubnaha sirdoonka ah ayaa bixitaankooda yimid kadib markii la sheegay in kooxaha la garina inay gacanta ku dhigeen xogta in ka badan soddon iyo shan kun oo qof oo isticmaalayay nidaamka efisa oo ka kala yimid dalal ay ka mid yihiin maraykanka safaaradaha shisheeye ee muqdisho ku sugan ayaa joojiyey isticmaalka nidaamka efisa ee kooxda riddada iyagoo ka cabsi qaba in xogtooda la faafiyo mahadsanid marwan saliibiyadda maraykanka iyo kuwa murtadiinta ayaa duqeyn arxandarraa ka geystay degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ee jubbada hoose waa kan faysal mahad soomaali bismillaahi raxmaan iraxiim maalmihii lasoo dhaafay maleeshiyaadka murtadiinta oo ay wehelinayaan ciidamada saliibiyiinta ameerikaanka ah iyo maleeshiyaadka ay soo tababarteen ee baangaraafta dhaqdhaqaaqi ayay ka wadeen deegaanada dhacajiinka webiga ee si gaar ah ee deegaanada ku dhowdhow ee difaacyada ay ku leeyihiin baarsangooni siddeed iyo afartankii saac ee lasoo dhaafay dagaallo culus ayaa maleeshiyaadka murtadiinta waxa uu ku qabsaday halkaasi markii dambe si qar iska xoornimo ayay ku soo gaareen deegaanka koban ciidamada cadowga ah ee saliibiyiinta ah oo kaashanaya murtadiinta dabadhilifyada u ah ayaa dad shacab ah oo muslimiina ku xasuuqay duqaymo ay ka geysteen degmada jamaame ee wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose saliibiyiinta maraykanka oo adeegsanaya diyaarado iyo madaafiic ayaa si aan loo meeldayin u duqeeyey xaafadaha degmada jamaame waxayna duqaymaha ku beegsadeen guryaha shacabka goobo ganacsi iyo xarumo waxbarasho dadka shacabka muslimiinta ah ee ku shahiiday duqaymaha saliibiyiinta maraykanka waxay gaarayaan ilaa laba iyo toban qof kuwaasoo isugu jiray sideed caruur ah saddex dumar ah iyo nin oday ah sidoo kale waxaa duqaymaha cadowga ku dhaawacmay ilaa sagaal qof oo kale waxaa la faafiyey sawirada dadkaasi muslimiinta ah ee kala duwan iyo dhismayaashii ee cadowga ay burburiyeen sawirada waxaa ka muuqanaya ee dhibaatooyinka baaxadda leh ee dadka muslimiinta ah soo gaaray iyo burbur weyn oo ka muuqanaya dhismayaashii ay degganaayeen iyo goobaha waxbarashada waxaan la kulmay hooyadda ah oo markaa ka timid ee sida ay ii sheegtay beeraha hase yeeshee gurigoodii oo ay ku sugnayd gabar ay soddah u ahayd ay halkaa ku shahiiday hooyadan waxaan kala sheekaystay ee gabadha shahiiday ee inta ilmo ay ka tagtay iyo sidoo kale magaceeda iyo xaalkeedaba su ahaa asalaamu calaykum raxmatullahi barakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu maa magacaaga maryan cumar nuur baruuj haye xaggee joogtaa aniga jamaaman joogaa haye ma- saaxiib saag saa u dhaceen saakaar ma jooga baaraxan jira joogta banaanka ka maqlaay haye gabartay waa ula hadla waxeer jamaam waa halaa haysa gabartay ilmahan wad cadigey haye gabartay waxay tiri haye haye beesan kuu soo tuura lacaga u soo tuuri haye waxay tiri habartay ula hadla habarteeda la hadash haye hadda habarteeda ee baabur baxoolinka waa gadam gabar nabarta haddii nabarka din wac ma dhacay nabarka din wac ma dhacay haddii wac mana ilmaheygaan wace war gabadhaas ma aragtay nin walbaan wace ma aragtay ma arkin ma arkin ma arkin Haye.
haddii ilmaheyga ay soo waceen hooyo waxay yidheen gabadha jikadaas uu galay ee madfaca laleeya gabarta waa dhimid ilmihin waa korfadheen meeqa cunugay ka tagtay saddex cunug haddan uur yaray ahayd waa gartay marka eh, yaa dilay marka gaalada iga dishee Haye.
gaalada ilaahay anaga qabto Ilaahay ka qabto. Ilaahay.
gaalada iga qabo ilaahay idinka qabta Eh, ilmaha- gabadha gabadha wiilkaaga qaba gabadha wiilkeyga qabo maryan cali aliidhahaa haye sheekh nuraa qabo haye gabartay waa dhinbas ilaahay u naxariisto gabadhaada ma shabaab ay ahayd maya alleh alla shabaab maaha shabaabna ma qabi alleh alla waa ilaag waa waa maala maage haye waa noola maaga gabartee waa waalida maage waa noola maaga haye maxaa ku habaaraysaa marka cadowgaas gabadha kaa dilay cadowgaas inaa bartiis la waayo bidhaantiis la waayo haye waa ilaahay oogu baryaa hadda waa caruurtii caruurtii ilmaha muslimka wada muslimka ilaahay wada maku soo gaarin baarahan Haye.
jire Haye.
habartee ilaahay anaga qabta gaalada ilaahay anaga qabta gabadhaan ay tacrad meedkan waxay duugaan mar baradkooda kan roor meedkan iyo qaad magaalada cidlo waa hadda.
magaalada cidlo waa meedkan guriga iigu jiraa Haye.
in ii qaadaan jecla muslimiinta iyo insha gurmadaha allah ilaahay Haye, haddii ilaahay yaraah Ku habartee tacsiyin, insha haddii Allah.
ilaahay yaraah Allah.
haye habartee intaa kadib waxaan booqday ee qaar ka mid ah madaaris ee qur-aanka lagu barto oo ka mid noqday goobihii cadowga ay burburiyeen kadib markii ay ku dhaceen ee tiro hoobayaal ah sidoo kale duminta madaarista lagu barto qur-aanka kariimka ah waxaa qayb ka ahaa in lagu beegsanayay ee diyaaradaha isqarxinaya waa kuwan qaar ka mid a ee dadkii ka agdhowaa ee qaar ka mid a madaarista la burburiyey oo inooga warramaya ee qaabka wax u dhaceen inta qof ee wax ku noqotay iyo xaalka siduu ahaa bismillaahi raxmaan raxiim weli booqashada waxaan ku jirnaa ee, goobihii duqaymaha ay saaka ka geysteen ee, cadowgii duulaanka soo qaaday ee, markana ee, qof ka mid a dadka deegaanka ee, goobjoog u ahaa qaar ka mid a dhacdooyinkii magaalada ka dhacay sidoo kale gurmad u sameeyey ee, dadkii muslimiinta ahaa ee dhaawacyada kala duwan ay soo gaareen ayaan la kulmaynaa asalaamu calaykum wcalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhowow ee, saakase wax uga dhaceen magaalada jamaam walaalo eh, anigu magacayga waxaa la yidhahdaa eh, xuseen nuur ibraahim Mhm.
suldaan xuseen barmiil haye yaa la ii yaqaanaa soo dhowow suldaan waa ku dhowahay saaka degmada jamaamo waa maxaa la dhahay yani horta ilaahay subxaanahu watacaala horta qadartiisaa ka dhacday Een, dhowr siyaaboodayna wax u kala dhaceen adiga ba- saddex saac waqti saddex saac baar saddex saac yaa waxay noogu soo bilaabeen hoobiyi wax la yidhaahdo yaa magaalada ay ku soo tutuureen Een, guryo xaafadeed oo ay ku dhaceenna waa jiraa madarasooyin ay wax ku gaareenna way jirtaa aad iyo aad madarasada ay saaka hoobiyaalku wax ku gaareen waxaa ka mid ah madarasada macalin cusmaan cabdulle ku- ay- ayaa ka mid ah haye macalin cusmaan madarasihiisa hoobiyaa ku dhacay wadaad masaakiin oo- oo muuse cali la yidhaahdo oo ummadda la noolaa yaa meesha ku shahiiday ilaahay subxaanahu watacaala shahaadadiis allah ka aqbalo Amiin ya rabbi.
waxaa kaloo dhib ku gaaray meesha een, wadaadka madarasada dhigaa oo asagana maxaa la yidhahdaa macalin maxamed la yidhaahdo waa arrin lagu yaqaano maleeshiyaadka murtadiinta ah iyo gaallada la socotaba marka si weyn loogu naafeeyo oo lagu dhigduxiyo jiidda hore ee dagaalka iyaguna inay ka aargoostaan oo caradooda ay kala duldhacaan dadka muslimiinta ah ee aan waxba galabsan dagaaladii ugu cuslaa ee ka dhacay ee halkii lagu dagaalamayey ee duleedka ee deegaanka baarsan guuni iyo nawaaxiga jiinka webiga ee cadowga allah waxa ay ku ciilbaxeen oo duqayntii ugu darnayd ay ka geysteen ee tuulooyinka ee jiinka webiga dhaca iyo sidoo kale gudaha magaalada jamaame taasoo hadafka ugu weyn uu ahaa in dadkan muslimiinta ah ee nabadgelyada iyo ammaanka ku haysta ee guryahooda iyo magaaladooda la barakiciyo oo halkaasi dhibaatooyin kala duwan lagu gaarsiiyo ee sidoo kaletana qalqal lagu furo amniga iyo istiqraarka ay haystaan hase yeeshee ee allah fadligii ee maleeshiyaadkii murtadiinta ahaa ee dhibaatada geysanayay waxaa ka hortegayay ciidanka allah ee mujaahidiinta ah ee furimaha dagaalka ku sugan ee halkaana ku xanuujiyey dabcan oo khasaare badanna u gaarsiiyey waxaana saacado kadib maleeshiyaadkii murtadiinta ee sida qar iskaxoornimada ku soo dhowaaday ee l- lagu qasbay in iyagoo firxad ah oo kala yaacaya ay dib ugu noqdaan halkii ay ka soo baxeen xerooyinkii ay ku lahaayeen magaalada kismaayo iyo duleedkeeda mahadsanid faysal malaaq cusub ayaa lagu caleemo saaray munaasabad ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee bakool deegaanka ceelgaras oo ka mid a deegaanada hoostaga degmada tieglow ee xarunta wilaayada islaamiga ee bakool waxa uu martigeliyey munaasabad heerkeedu sarreeyey oo ay kasoo qaybgaleen mas-uuliyiinta ugu sarreysa wilaayada islaamiga ee bakool culummo nabadoonno waxgarad salaadiin iyo martisharaf kala duwan waxaa munaasabadan agaasinkeeda iyo diyaarinteeda iska lahaa beesha jilible oo ka mid a beelaha dega wilaayaadka islaamiga gaar ahaan qaybteeda degta wilaayada islaamiga ee bakool ujeedka munaasabadda ayaa ahayd doorashada malaaq cusub oo beesha jilible ku hogaamiyey shareecada islaamka waxaana malaaqan la doortay uu beesha ku matali doonaa wilaayada islaamiga ee bakool waxgaradka iyo samadoonnada beesha jilible oo ka hadlay xafladda ee ay ku dooranayeen malaaqan cusub ayaa ballan qaaday in malaaqa ay la shaqeynayaan inta uu xaqa u taagan yahay hiil iyo hoona ay la garab taagan yihiin aan may ku hadalay odayaalkii jilible geydhiya fargamaas odayaalkii yo magaajoo ka hadale nii wanaagsan dalbu furun may ha ka dhowaayane haddii odayaalkii jilible geydhiya fargamaas malaaggii jilible geydhiya fargamaas liindoorhidii wanaag ii sharaf ii kaljeceel iyo ha ka dhowaayaan haddii ilaah yar malaag jara diinka nii hogaamiyaaw aanad laka halaaw diin laka halaaw khayr laka halaaw alleha kuweelareer jilib loo malaaq obsid malaagaas oo la araaw sheeguriyin aleog mataamud taasasiin sheegaana ilaahay barakaaye malaag li weydiyaayahaay ciddi malaaga kuma gonaay suldaan darhaada liindooradi walay dhoon way halay ilaahay ha barakaay haani diinka ka dhammadaay dadka hogaami alle kuweela suldaan ibraahim isaaq cabdi suldaanka guud ee beesha jilible oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa guud ahaan bulshada reer jilible si gaara samadoonnada beesha ugu baaqay inay la shaqeeyaan malaaqa cusub ee ay soo doorteen isagoona dhankiisa ballan qaaday inuu garab istaagi doono malaaqa cusub maylanaha bulshadii ku odsaday malaagii in lalashagay garab liignagada lalashagay lahadhowaay liinghamana koley anigana insha allahu tacaalaa maadaama suldaankii reerkii ahaa insha allah may baa ka dadaalay si walaalkii mayla raayuusa anigana inla shaqay lahaay oo mayla raay waliyuusa culaysaha kanagada masuusaha sheegada anigana unku fududaay lahaay taasa anigana insha allah yaa ka dadaale taasa kala shaqeeye malaaqa ay beesha jilible u dooratay wilaayada islaamiga ee bakool malaaq ibraahim cali maxamed xaamud oo dhankiisa munaasabadda ka hadlay ayaa beesha iyo wilaayadaba ka codsaday inay la shaqeeyaan xilkan adag ee loo dhiibayna ay ugu kaalmeeyaan garab iyo gaashaanna ay u noqdaan
maybaa codsaday shucuubtii reer jilible gobolka bakool maybaa ku codsaday insha allahu tacaala iyo walaayadii reer gobol iyo reer degmo maadaama luqunto walaan maybwah ammaanadan sancolosla ingili inay la ilashaqeeya intiiba anaka toosanna wadada xaqa e anaka toosanna oo anna dad hogaamiya kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayhi wasalam taasna haddee ilaahay subxaana watacaala amarninku kooyu shucuubtii dhammaantiyo mayba codsadeeye intiiba ana xaqgaba ana garab suranna inila ibaal suranaada wali xaqan haynana mayba hali inka garab suragna wali mayba wahaha nasteexaena haddiiba godanaan loo araga liing nasteexaya ugu dambayntii sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool oo munaasabadda soo xidhay ayaa dhankiisa ballan qaaday in wilaayadiisa ay soo dhoweynaysa malaaqan cusub ee beesha jilible ay u dooratay wilaayada islaamiga ee bakool ayna la shaqaynayaan isagoona dhanka kale beesha jilible u jeediyey dardaaranno dhaxalgalla malaaqii dooratan oo wakiilkahay gobolka bakool kamahilaaya beella dhankiisanha dooratano sheen dhaten qaadni waan agbalni qalbo furunga kala shaqeeyaana gacmo furunga haka dhawaayana sida suldaanka buunala shaqeeyanay qaabka maana wada shaqeyntan hayti saas iyo si kafayliya haada doonta insha allahu taala ilaah idin shay allahu akbar allahu akbar allahu akbar nasiibsatan ilaahay subxaana wa taala khayr siin waafaji haddiisan kata reer jirib geydhiya fargamaas dadkiisan dooratan dad culumee ilaahay diintiis walku gordaaw iyu wanaagi kheyrun kutuhusagna kii horan haka dooratan ununa siinka ogolaani kaangna isana haka dooratan siinku ogolaani marka laakiin maylan baahanyaa in garab siidaan gaashaan angnagataan eed iyo eed walaan dardaarmamay kumidaha midnimada isku duubnaashada waa tasimuu bixablillaahi jamiican walaa tafaraquu si kastaba malaaq ibraahim cali maxamed xaamud oo ah malaaqa cusub ee beesha jilible ay u dooratay wilaayada islaamiga ee bakool waxaa horyaalla xil culus oo mas-uuliyad adag ay ka saaran tahay waxaana allaha uga baryeena in xilkan uu la qaado kuna toosiya waddada saxda ah jihaadkana uu garab iyo gaashaan u noqdo idamka alleh wilaayada islaamiga hiiraan ayaa dowlad diini ah u soo gebagabaysay howlwadeennada maktabka sakawaadka ee wilaayadaas casaam carafaad ayaa warbixintan inoo haya dowladdanoo socotay muddo saddex maalin ah waxay wilaayadda hiiraan u qabatay howlwadannada maktabka sakawaadka ee degmooyinkai deegaanada wilaayadda hiiraan waxaana munaasabadda lagu soo gebagabaynayay dowladda ka dhacday degmada boqaqable dowladdan muddada ay socotay waxay howlwadannada maktabka sakawaadka wilaayadda hiiraan ku qaateen culuum kala duwan qaar ka mid a ragga jihaadka saqriga sakawaadka wilaayadda hiiraan oo la hadlay idaacadda islaamiga andalus ayaa sheegay inay wax badan ka faa'iideen dowladaas bismillaah wabihi nastaciinu calaa umuuri dunya wadiin wasala allahuma calaa sayidina moxamed wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam ikhwatii fillaah maalmahan waxaa noo socday dowro dowladaas oon aad ugu faa'iidaysanay aniga gaar ahaan waxaa ka socday muxaafadada makoylo duruus aad u qiimo badan aan qaadanay duruustaa waxaa ka mid ahaa aljundiya waalimaara alamaana limaada shuric aljihaad man naxnu wamaada nuriid maca wasaayaat watawjiihad xawla camal ayuu ku saabsanaa aad iyo aad ayaan ugu faa'iidaysanay ilaahay subxaana watacaala ha ka ajar siiyo ciddii qabatay ciddii abaabushibo insha allah annagana allaha naga dhigo dadkii ku camal falo waxaan qaadanay tadbiiqiyo camalka aan ku jirno ilaahay annagana ha nooga kaalmeeyo dadka aan ka shaqaynaya ilaahay barkooda san iyo qalbigooda allah noo wanaajiyo ilaahay baa mahad iskale naga dhigay muslimiin nooga necmeeyey nicmatulislaam waliimaan annagu maktaba zakawaad anigoo ka socdo degmada jalalaqsi maalmahan saddex maalmood waxaa noogu socda meeshan dowraad duruusaad kala duwan lagu qaatay idardaaranna ilaahay subxaana wa tacala waxaan leenahay intii soo abaabush ilaahay ha ka ajarsiiyey raggii macalimiinta ahay duruustaas bixinayey annagana ilaahay ha nagu anfaco kuwii qaata allah naga dhiga wax badan ayaan ka faa'iidnay waxaan aad u jeclaan lahaynay duruustaasoo kale in noola soo celceliyo wax badan baan ka faa'iidnay ilaahay subxana wa tacala ku mahadsan kulankan khayrka badan ilahi subxana wa tacaala noo waafijiyey noogula dhameeye haddana nabad iyo khayr anigoo ka socda muxaafada degmada beledweyne ilahi subxana wa tacala waxaan ku mahadinaynaa kulankii khayrka badan lahay ilahi subxana wa tacala haddana khayr iyo nabadnana noogu dhameeyey duruuso badan oo ma aragtay oo had aan lasoo kooban karin khayr badan ilahi subxana wa tacala mahadda iskale dowladdii sharcigaheeda aan qaadanay maalmahan saddexda maalmood ah maktab sakawaadka gobolka aan qaadanay anigoo ka socda degmada buga qable ee xarunta walaayada waxaan leenahay ilahi aan ugu anfaco wadakir fa inna dikra tanfacu lmu'miniin mu'miniinta waxaa waaye qalbigooda waana iyo khayr kama dhirgo tadkiray noo aheeday cilmi bay noo aheeday ilahi aan ugu anfaco waxaana leenahay shaqooyinka iyo howlaha noola eedmada ilahi noo fududeeyo dadka mu'miniinta oo dhex joogna muslimiinta ah ilahay raba u keeno ilahay abaarta naga bixiyo gaalada la hajibiyo dowladdan loo soo gebagabayey howladanada maktabka sakawaadka wilaayadda hiiraan ayaa imaanaysaa xilli maalmo ka hor wilaayadda shabeellada dhexe ay degmada aadan yabaal dowlad diinihi ugu soo gebagabaysay howladanada maktabka sakawaadka wilaayadda islaamiga shabeellada dhexe
mahadsanid casam ugu dambayntiina xaflad lagu sagoontinaya arday dhammaysatay barashada qur-aanka kariimka ayaa ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada islaamiga ee galgadood cabdiraxiin sheekh cali ayaa inoo sii ambaqaadaya warbixintan
والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون aayaadkaasi waa daahfurka xaflad lagu maamusayey arday dhammaysatay qur'aanka kariimka oo ka dhacday degmada galhareeri ee wilaayada galguduud madarasada cutmaan binu cafaan waxay ka mid tahay madaarista magaalada galhareeri waxaa ka qalin beddeshay labaatan arday waxaana ka soo qayb galay xafladda qalinjebinta ah ugaas cabdulaahi daahir axmed ugaaska guud ee beesha mursade nuqabo macallimiin dhallinyaro haween iyo qeybaha kala duwan ee bulshada degmada galhareeri ardayda ka qalin bedelatay madarasada waxay goobta ku soo bandhigeen bandhig ka turjumaya waxyaabihii ay ka barteen tan iyo intii ay ku guda jireen barashada qur'aanka kariimka iyo mutuunta kala duwan مرحبا بقلب رحب ومكان مبين فإن القرآن العظيم هو الكنز الزاقب والبحر الواسع الذي لا تنقضي عجائبه قد حوى لنا الكثير والكثير من العلوم والمعارف مما لا يمكن حصره مهما ظهر للبشر من علومه فإنه لا يزال به الكثير من المعارف والعلوم والحكم والتشريعات الإلهية التي يستقيم بها أمر البشرية كلما غاصوا في بحوره واستقلسوا من معانيه فإن القرآن الكريم هو الكتاب المبارك الذي أنزله الله رحمة للعالمين فأهلا ومرحبا هنيئا لكم طيبا بحفل اختتام مبهج للنواظير سررنا بلقياكم صراط المكارم فمدراسة العثمان نجم المدارس ودفعاتها تتراك قدوات بادير فمنها نألنا وارتوينا من الصدى ومنها اقتبسنا النور نور البصائر فقرآننا هدي شفاء ورحمة وحجات محتج ومقميع ماكر وفيه سعادتنا ولم يوت مثله أطفال ظنك كيف جاويت سواه رزينة لنا لسقرف سواه وظلت ظلتم وبروم ضلوا كالحجر ضلت شعرانا ضلوا يضللن نحذرا مع المختضر وكنت فضا وجميع نظري nabadoon cabdinuur sheekh ibraahim oo ku hadlay abka waalidiinta ayaa si adag ula dardaarmay waalidiinta macallimiintana u mahadceliyey martida oo loo yeelay oo ka soo qayb galayna waxaan leenahay ayagana sidoo kale ajri xasan allah ka siiyo waxaan u malaynaha madarasadan cusmaan binu cafaana leeyaha magaceeda waxay ka mid tahay madarasooyinka degmada galhareeri waalidka marka waxaan leeyahay yaroo nafteeda ka bilaaba ilmaha ha lagu dheganaado ilaa qalbigooda ou taam ka noqdo oy diinta ka fahmaan ha lagu dheganaado boqolkiiba boqol ha la adkeeyo maraakisda iyo macaayidda khayrku ka socdo oo diinigana ha lagula dadaalo ugaas cabdulaahi daahir ugaaska beesha ayaa wuxuu ka hadlay fasaadka bulshada isagoona waalidiinta ku yidhi ha laga joojiyo ardayda waxyaabaha fasaadinaya akhlaaqdooda waxaan u mahad celinaynaa runtii waalidiintii iyo macallimiintii ardada qalin jebinaysa wax badan ka soo qabta ardada waad dhegaysanayseen waa dhammaantood saqiiray wada ahay haddana waxa ay akrinayaan iyo diintay akrinayaan iyo siday wax u fahmeen wax la soo koobi kara ma waxaan ikaga digaynaa marka canug in la fiiriyo meesha aad adigu geysid ilaa qaangaadkiisa ku weynaado hadda waxaa yimid baarsalaax waxa la yidhaha taleefoonno waaweyn ee tictok iyo adduunyo iyo wax ay ku jiraan qadiyadda taleefoonada waaweyn ee shayaadiinta iyo xaaraanta oo dhan ay ka buuxaan ee guryaha yaal ee ardada markii dugsiga loo soo diro dugsiga qur-aanka ay ka soo baxaan waxaad og tihiin macallinka wixii uu ardaga soo baray gurga ayaad ku baabi'inaysaahe ogow waalidiinay waxaa idin leeyahay ka joojiya canugaas qalbigiisu waa miimiriya miimirigaas wax kale ha uga duubina ka leexda madarasatu cuhmaan binu cafaan ayaa horey waxay u soo saartay arday dhammaysatay qur'aanka kariimka oo tiradooda kor u dhaafaysa ilaa iyo konton arday aad buu u mahadsan yahay cabdiraxiin warbixintiisa waxay u dambaysay warkii subaxnimo oo idinkaga imaanaya idaacadda islaamiga andalus inta warkan mid la mid aan ku kulmi doonno hadduu alla idmo waxaan idinkaga tegaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu